gala wanaagsan saabihii hore barnaamijka ayaan saaxiibiil aad dhegeysanaysaan qodobada galabtii barnaamijka saanka saaxiibiil aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona maamulka gobolka hiiraan ayaa fulinaya amar ka soo baxay madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdiwaare barnaamijkan ayaa saaxiibiil aad ku dhegeysan doonteen faahfaahin ku saabsan qodobada galabtii barnaamijka saanka saaxiibiil aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona lix ruux oo toobiyaan ahaa lagu daldalka jabuuti barnaamijkan ayaa saaxiib yaal gorar waad ku dhegeysan doonteen faahfaahin ku saabsan qodobada ka gaabtay barnaamijka saanka saaxiib yaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona mid ka mid a suuqyada magaalada muqdisho oo maanta xiran iyo xiisad la sheegay inay ka taagan tahay suuqaasi xiran barnaamijkan ayaa saaxiib yaal aad ku dhegeysan doonteen xog ku saabsan qodobada kala gaabtay barnaamijka saanka saaxiib yaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona kulan dhex maray saraakiisha iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka ayaa ka dhacay magaalada jigjigo ee dowlad deegaanka soomaaliya etoobiya barnaamijkan ayaa saaxiib il aad ku dhegeysan doonteen faahfaahin ku saabsan qodobada kale ee galabta barnaamijka saaxiib il aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona ururka al-shabaab ayaa xiray dad ajaanib ah barnaamijkan ayaa saaxiib il aad ku dhegeysan doontiin dadkaas iyo waxay yihiin iyo sidoo kale meelaha lagu xiray qodobada ka galabta barnaamijka saanka saaxiib il aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona maamulka galmudug oo qabtay rag gacanta kulaha jiray maanduuriyaal barnaamijkan ayaa saaxiib bila aad ku dhegeysan doontiin goorrow qodobadaas inagu soo kordha ayaa galabtay barnaamijka saanka aad ku dhegeysan doontiin barnaamijka waxaa soo saara saaxiibkay shirmaka maxamed maxamuud cumar axmed ibraahim cumar saxiifo ayaa farsameynaya ee saaxiib yaal u door garow warkaasi oo faahfaahsanaa waayahay saaxiibyal galab wanaagsan hawdaan kalena kusoo dhawaada barnaamijka oo dhan waa galabnaa sabdii taarikhna ku beegan tahay koob iyo tobanka bisha sideedaad sanadka laba kun iyo toban iyo sideedda waxaa dhegeysan qodobada ugu door karoon barnaamijkan sahanka dunida oo galabka saahadahan kale aad ka maqshaan marka laga reebo galbaha jimci khamiisa kusoo dhawaada barnaamijka oo dhan aan ku bilowna magaalada jowhar ee xarunta maamulka waa maamulka hirshabelle ayaa waxaa ka dhacay kulan looga hadlayay ama dhex maray mas-uuliyiinta labada gobol ee shabeelle hoose hiiraan iyo madaxweynaha maamulkaasi maxamed cabdiwaare kulanka ayaa yimid kadib markii mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan looga yeeray magaalada jowhar si loo dardargeliyo howlaha labada maamul ee dhinacyada ammaanka iyo adeegyada bulshada wafdi ka socday maamulka gobolka hiiraan ayaa dib ugu laabtay magaalada beledweyne ayagoo intaasi kadib faahfaahinka bixiyay kulankii ay la qaateen madaxweynaha maamulkaasi maxamed cabdiwaare iyo waxyaabihii kasoo baxay gudoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda maamulka gobolka hiiraan xasan ibraahim cabdullaahi ayaa wuxuu sheegay intuu kulanka uu socday ay isla gaarteen dib u habeynta howlaha canshuuraha iyo dardargelinta howlaha ka socda magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan sidoo kale wuxuu sheegay in madaxweyne maxamed cabdiwaare uu ku amray inay ka wada shaqeeyaan sugidda ammaanka islamarkaana ay kawada wadaan howlgallo lagu xaqiijinaya ammaanka deegaanada maamulkaas amniga waxaa sidii awooda kooda waxaa sidii amniga loo sugi lahaa midda labaadna waxay ahayd maamul wanaag sidii maamulka dad freesha maadaama la doortay oo ay cusub yihiin sidii dadkaas ay u wada shaqayn lahaayeen waxyaabaha laga wada hadlay waxay ahayd dibiyoshitiin la sameeya gobolka hiiraan iyo dhammaan maamul goboleedka hirshabelle waxaan u tagnay maamulka kale ee jowhar ka jira shabeellada dhexe waxay noo soo dhaweeyeen si wanaagsan waxaan la kulannay cashe sharafaan noo sameeyey madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoonka baarlamaanka ayagana waxay nagu dhiirigeliyeen shaqada wanaagsan iyo safarka aan ku tagnay waxay noo soo dhaweeyeen si wanaagsan waxa aan ka wada hadalnay waxyaaba fara badan waxaan meel isla dhignay sidii amniga dowlad goboleedka hirshabeelle loo sugi lahaa guud ahaan waxaa ka go-an maamulka heer gobol iyo heer degme ee gobolka hiiraan arrimaha uu dhabarka u rito waxaa ka mid ah dib u heshiisiin ballaaran
waayahay saaxiib yaal galo wanaagsan hawdayan kalena lix ruux ayaa etoobiyan ah ayaa lagu diray dalka jabuuti ugu yaraan lix ruux oo etoobiyan ah ayaa sacdi lasoo dhaafay waxaa lagu diray dalka jabuuti sida ay xaqiijiyeen warbaahinta dalka etoobiya dadintay oo oramo u badan ayaa waxaa la dilay kooxo ku caraysan dadka jabuutiyaanka ah ee dhowaan lagu dilay magaalada qabridahre ee dowladdeegaanka soomaaliya etoobiya warbaahinta dowladda etoobiya ayaa sidoo kale sheegtay in la bilaqaystay dukaamo ay leeyihiin dadka oromada ah ee ku yaala dalka jabuuti falkan ayaa cabsi weyn ku abuuray boqolaal qof oo etoobiyaan ah oo ku noola dalka etoobiya ciidamada booliska dalka etoobiya oo jabuuti ayaa xiray qaar ka mid a dadkii falkaasi geystay waxaana dowladda ay iska xil saartay ilaalinta dadka etoobiyaanka ah sida uu sheegay sarkaal u hadlay booliska dalkaasi etoobiya waataa saaxiib yaal gawr aasina hawdayaan ka leenahay meel kasta aad joogtaan si kasta noo maqlaysanaysaanba waxaad dhegaysanaysan waa barnaamijka sahanka dunida oo galabka saxdaan kale ka maqshaan f m ta sideetan iyo sideed dhibic shan markii artis halkaad iyagu caalamka ay si toosa a nagala socdaan alitamita tooska ah lefa siramka wararka naga soo gaaraya degmada dharkiinley ee gobolka banaadir ayaa waxay sheegayaan in gab ahaanba uu xiran yahay ganacsiga suuqa degmada suuqa boocle xirnaashaha suuqa ayaa yimid kadib markii lasoo rogay lacago dheeraad ah sida ay sheegeen qaar ka mid a ganacsataa suuqaasi wuxuu sheegay in cabasho ay ka yihiin maamulka degmada oo sheegay inay keeneen warqada ay kaga dalbadeen inay bixiyaan lacag aad u fara badan sida uu sheegay qaar ka mid ganacsatada gobolka bakaaraha waa goobaha bakaaraha ee suuqaasi ku yaala ayaa lagu amray dalka inay bixiyaan lacag dhan kun dollar halka gudaha ganacsiga caadiga ah sida dukaamada lagu amray inay bixiyaan lacag dhan shan boqol oo dollar heysada ayaa ka taagan suuqa ganacsiga ee suuq boocle ee degmada dharkenley ayadoo ganacsatada ay ka taagtaagan yihiin irdida hore ee goobaha ganacsi maamulka degmada ayaa sheegay in ganacsatada ay ka dalbadeen bixinta lacagtaasoo oo lagu dhisayo wadada laami ah ee waddadaasi marta waataa saaxiib yaal gala wanaagsan hawdan kalena qayb ugu dambeeya barnaamijka ee saaxiib yaal aan kusii saqeynaa sida ay sheegeen qaar ka mid a waxgaradka ku nool magaalada jigjiga ayaa maanta waxaa kulan isugu yimid odayaasha dhaqanka iyo wafdiga saraakiil sare oo ka socday magaalada adsaba kulanka wuxuu dhex maray jenaraal xasan ibrahim oo wasaaradda difaaca etoobiya u qaabilsan sirdoonka iyo taliyaha milatariga ee bariga etoobiya jenaraal balay sayo oo dhinac ah iyo odayaasha dhaqanka kulanka ayaa waxaa diradda lagu saaray arrimo ammaanka u badan iyo rabshadihii toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhacday magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaaliya etoobiya waxaa sidoo kale la sheegeen in saraakiisha iyo ay odayaashu ay sheegeen in ujeedada ciidankan ay u soo fargeliyeen arrimaha kelinka ka tagan sidii xaaladda loo dejin lahaa waxaa kaloo intaasi ku dareen in aan loo dulqaadin doonin sida uu hadalkan u dhigay mid ka mid ah dadka ka qayb galay kulankaasi waayahay saaxiib yaal gal wanaagsan hawdeen kalena wax dhegaysanaysaa barnaamijka saanka saaxiib yaal qaybi ugu dambeeya barnaamijka ayaa saaxiib yaal markaas la soo gaara wararka naga soo gaaraya degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe ayaa waxay sheegayaan in dagaalyaano ka tirsan ururka al-shabaab ay xidheen dad ajaanib ah oo halkaasi ku sugnaa dadkan ayaa lagu soo qabtay howlgal ciidamada al-shabaab ay ka sameeyeen degmada jilib ee gobolka shabeellaha dhexe dadka deegaanka ayaa warbaahinta waxay u sheegeen dadkan ka soo jeeda kenya ay ciidamada al-shabaab ka shakiyeen ay yihiin basaasiin baaritaano ayaa ka socda dadkan ajaanibta ah ee la geeyey xabsi ku yaala degmada jilib oo ay maamulaan al-shabaab al-shabaab ayaa inta badan beegsada ajaanibta ku sugan deegaanada ay gacanta ay ku hayaan waxaana ay sheegeen inay yihiin surdaan u shaqeeya dalalka reer galbeedka waayahay saaxiib yaalgalan wanaagsan hawdeenka leenahay maamulka galmudug ayaa la sheegay inay soo qabteen rag hayey maandooriye ama gacanta kula jiray ciidamada booliska maamulka galmudug ee dowlaadka soomaaliyeed ee galmudug ayaa gacanta ku dhigay laba ruux oo qayb ka ahaa shabakad ka shaqaysa saamaynta iyo sidoo kale ganacsiga waxyaabaha maanka dooriya waxay sheegeen saraakiisha ciidamada ismaalka waa isticmaalka maandooriyaashu ay sabab u noqdaan fararka amaandarre ee mararka qaar ka dhaca magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka muduga taliya kaxuunka qaybta booliska ee gobolka mudug gaashaanla dhexe maxamuud cilmi gulaafe oo la hadlay warbaahinta ayaa tilmaamay inay qayb weyn ay ka ahaayeen fallo amdarro ee magaalada maadaama ay ka ganacsanayeen waxyaabaha maanka duuriya wuxuu sheegay in ciidamada booliska maamulka galmudug ay lafajubaareen howlgallada ay ka wadaan degmada waa deegaanada galmudug gaar ahaan gobolka muduga waa taa saaxiib yaal waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka sahanka dunida galabka sadankale ka maqshan fmta siddeetan iyo siddeed dhibic shan markii hartis halkaad adigu caalamka ay si toosa ay nagala socdaan arinta dawinta tooska lef stadiumka meel kastaa joogtaan gala wanaagsan saaxiib yaal ayaan wadaan kalena barnaamijkii intaasaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka waxaa soo saara saaxiibkay maan nuur axmed sharmaaka maxamed maxamuud ayaa farsameynayay anaa xasan axmed maxamed la socodleysa tan iyo inta barnaamijka mid lama dib u kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh
Thank you.